bixmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka duhureed ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wafdi oo hogaaminayo u ambabaxay waddanka turkiga halkaas uga qaybgalayaan shir looga hadlaya arrimaha soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay inuusan jirin ururka iskaashatada qaranka oo sharci ah wixii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada qaahira ee waddanka masar halkaasi uga qaybgalayaan shirka baarlamaanada carabta oo lagu wada in halkaas uu ka furmo maalinta birota ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha turkiga ayaa la filayaa in maanta ay magaalada istanbul ee waddankaasi turkiga ay ka furaan shir looga hadlayo maalgashiga soomaaliya munaasabad lagu taageerayo musharaxa madaxtinimo ee waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maantay lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir dhinaca siyaasadda ayaa maantay daafuray tababar la xidhiira wada shaqaynta bulshada iyo ciidamada amniga akhbaaraadka dibaddana daawadayaal waxaa ugu doorka roon dhegaystayaal qarax bambaano oo ka dhacay waddanka suuriya kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan boqol iyo soddon ruux
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhurnimo isniinaha taariikhdan ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada qodobadaasi iyo qodobo kale oo faah-faahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay waddanka turkiga halkaas uga qaybgalayaan shir looga hadlaya arrimaha soomaaliya cabdirashiid nuur ibraahim ayaa noo soo koobaya warbixinta la xiriirta bixitaanka madaxweynaha iyo wafdigiisa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka turkiga halkaasi uu kaga qaybgeli doono shirka ku saabsan arrimaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga la socdo ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadde kusii sogootiyey mas-uuliyiin ka tirsan labada gol ee dowladda saraakiisha ciidamada qalabka sida maalinta berita ayaa lagu wadaa in dalka turkiga uu ka furmo shirka madasha wadatashiga qaran kaasi oo ay ka qaybgalayaan madaxda ugu sarreysa ee dalka madaxda maamul goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya u fadhiya dhinaca kale waxaa dalka turkiga ka soconaya shir looga hadlayo maalgashiga soomaaliya iyo doorka turkiga ee ku aadan horumarka dalka waxaana shirkaasi ka qaybgalaya ganacsato soomaaliyeed iyo turki isugu jirta iyadoona inta uu socdo diiradda lagu saari doono dhiirigelinta maalgashiga soomaaliya shirka ayaa waxaa si wadajira u furaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka abukaate caydiida cabdulaahi ilka xanaf ayaa sheegay inuusan jirin ururka iskaashatada qaranka soomaaliyeed oo sharci ah wixii ka dambeeyey dowladii dhexe ee soomaaliya kadib markii maxkamaddu u fadhiistay dacwad la xiriirta abukaate caydiida cabdulaahi ilka xanaf oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay inuusan jirin wax la yidhaahdo ururka iskaashatooyinka qaranka taasi uu sabab uga dhigay in uusan jirin xubno ka socda gobollada dalka oo matala ama xubno ka ah ururkaasi waxa uu sheegay caydiid cabdulaahi ilka xanaf in wixii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya ayse jireen hoggaano sheegtay ururka iskaashatada qaranka soomaaliyeed haddaba shirkaasi jaraa-id waxaa nooga qayb galay wariyaheenna cumar xasan cali cumar bal waxaad faahfaahin naga siisaa shirka jaraa-id ee gudoomiyaha maxkamadda sare waxyaabihii ugu muhiimsana ka hadlay
nasro waa mahadsan tahay maxkamadda sare ee dalka maanta waxa ay go-aan rasmiga ka soo saartay muran iyo isqaqabsi u dhexeeyey hogaanka ururka iskaashatooyinka qaranka soomaaliyeed waxaana maxkamadda sare ay xugmisay in dalka uusan ka jirin hadda wixii ka dambeeya urur iskaashato qaran iyadoo maxkamaddu u cuskanaysa in ururka ururkan hadda la isku haysto aanu degmooyinka iyo tuulooyinka iyo dhammaan gobolada dalka si isku mida looga imaan marka uu yahay urur inta badan muqdisho ku eg laakiin magacii qaranka wata sidaa darteed waxaa maxkamadda sare go-aan kusoo saartay in labada garabba in labada garabba aysan ku qancaan inuusan jirin urur iskaashato qaran haddii loo baahan yahay in urur la sameeyana sharci in loo sameeya u baahan tahay maadaama uu guddoomiyaha maxkamadda sare yiri sharciga lagu dhisaayo sharciga ku dhisan yihiin xilliga kacaankii lagu sameeyey dhowr iyo toddobaatankii hadda suurtagal maaha in lagu dhiso marka in sharci kale loo sameeyo waxaa xukunka si rasmi u akhriyay kaaliyaha maxkamadda sare ee dalka mahdi xuseen maxamuud
maxkamaddu waxay xukuntay in ururkii dowladdii hore jiray ee udhis loo odhan jiray uu la burbura asaga iyo ujeeddadiisiba dowladdii burburtay ee militariga ahayd ama kacaanka loo yaqaanay laba in wixii hanti uu ka tegay ee uu lahaa ururka u dhis ay leeyihiin dadka soomaaliyeed haddana uu mas-uul ka yahay nidaamka dawliga ee hadda jira saddex inaanu hadda jirin ururkaasi ama urur iskaashato kale oo qaran dalka oo dhanoo dhan ka dhexeeya laamana ku leh gobol kasta iyo degmo kasta afar in wixii urur ah ee ka jira xamar uu yahay mid xamar ku kooban ama muqdisho ku kooban ama gargaarka ah sida kan gaadiidka ama gaargaarka ah sida kan gaadiidka dhuxusha kalluumaysiga dhagaxa nuuradda beeralayda iyo wixii la mid ah shan iskaashato qaran ama dal waxay noqon kartaa marka ay iskaashatooyinka gobollada degmooyinka ama tuulooyinka dalka oo dhan ka jiraa samaystaan urur iskaashato oo ay wada leeyihiin una samaystaan dastuur iyo xeer hoosaad ay isku maamulaan lix labada urur ee dacwaddan iskaga soo horjeeda midkoodna ma buuxin shuruudihii uu ku noqon lahaa urur iskaashato qaran oo ay ku midoobeen iskaashatooyinka ka jira dalka oo dhan
codkaasi wuxuu ahay kaaliyaha maxkamadda sare ee dalka oo ku dhawaaqaya xukunkii la xiriira inaysan jirin ururka iskaashatada qaranka soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo wafdii uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada qaahira ee caasimada wadanka masar halkaasi uga qayb galayaan shirka baarlamaanada jaamacadda carabta shirkaas oo isugu imaanayaan guddoomiyaasha baarlamaanada labi-iyo labaatanka dale ee ka mid ah ama xubnaha ka ururka jaamacadda carabta ayaa intiisa badan waxaa looga hadli doonaa xasaradaha ka jira qaar ka mid ah dalalka carabta sida siiriya iyo dalal kale guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa lagu wadaa in shirkaasi uu ka jeediyo khudbad uga hadlayo horumarka soomaaliya ee la xiriira dhinaca sharci dejinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha wadanka turkiga ayaa la filayaa in si wadajir ah ay uga furaan magaalada istanbul ee wadankaasi turkiga shir looga hadlayo maalgashiga soomaaliya cabduqaadir irshaad ayaa warkaasi noo faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarkey wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada istanbul ee wadanka turkiga iyadoo la filayo inay ka qayb galaan shirar kala duwan oo ka dhici doona magaaladaasi shirarka ayaa kala ah laba shir oo aada ugu muhiimsan soomaaliya shirka koowaad ayaa waxa uu dhici doonaa maanta oo ah labaiyo labaatanka bisha febraayo sanadka laba kun lix iyo tobanka kaasi oo diiradda lagu saari doono arrimaha ganacsiga soomaaliya sidoo kale maalnimada berita ayaa waxaa furmi doona shir diiradda lagu saarayo horumarka soomaaliya kaasi oo socon doona ilaa iyo saddex iyo labaatanka afar iyo labaatanka bisha febraayo aynu ku guda jirno oo looga hadli doono arrimaha soomaaliya hase ahaatee galabta ayaa waxaa si rasmiya u furmi doona shir diiradda lagu saarayo ganacsiga soomaaliya waxaana ka qaybgeli doona madaxda dalka iyo ganacsatada wadanka dalkaasi turkiga shirkadaha waxsoo saarka ee daneeya arrimaha soomaaliya sida ganacsatadooda ay ugu baahin lahaayeen soomaaliya iyo geeska afrika guud ahaan dhinaca kale furitaanka shirka ayaa la filayaa in khudbado furitaan ah labada ra-iisul wasaare ee soomaaliya iyo waddanka turkiga ay ka jeediyaan iyadoo uu goobjoog ka yahay wasiirka ganacsiga soomaaliya sidoo kale shirka ganacsiga ayaa waxaa lagu casuumay ganacsato soomaaliyeed oo ka socda shirkado kala duwan ugu dambayntii waxaa galabta la filayaa inuu soo gaaro waddanka turkiga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgeli doona shirka diiradda lagu saarayo arrimaha soomaaliya
mahadsaned irshaad waxaa laga wadaa wadanka jabuuti in bisha abriil sanadkan ay ka dhacdo doorashada madaxtinimo waxaana ka mid a musharaxiinta u taagan madaxweynaha xilligaani haya xilka madaxtinimo ismaaciil cumar geele munaasabad lagu taageeraya musharaxnimada ismaaciil cumar geele ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad iyo kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka ahna wasiirka cadaaladda cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir munaasabadaasi waxaa nooga qayb galay islamarkaana goor dhow ah xilligan aan ka waraystay waryaheena ibraahim guudla isaakha
waad mahadsan tahay xaflad lagu taageerayay madaxweynaha dowladda jamhuuriyaddeena walaalana ee jabuuti ismaaciil cumar geele oo mar kale u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xafladan waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya ahna kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya xeelaalyaha guud ee qaranka saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka socday dowlad goboleedyada dalka qeybaha kala duwan ee bulshada arday dhalinyaro iyo culimaauddiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana dadkii ka qayb galay sidoo kale kamid ahaa fanaaniinta howlada qaranka ee waaberi iyo kuwa shamsudiin ban iyo halabuur soomaaliyeed oo goobta kusoo bandhigay suugaan iyo isugu jiray gabay iyo heeso ka turjumayay waxqabadkii ismaaciil cumar geele madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo mar kale u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalkaasi jabuuti doorashada dabaan la filayo inay ka dhacdo waddanka
aada buu mahadsan yaha kaasi waxaa ibraahim guudla isaaq oo nooga warbixinaya munaasabad lagu taageeraya ismaaciil cumar geele madaxweynaha jamhuuriyadda walaalaha jabuuti oo lagu qabtay magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir dhinaca siyaasadda ayaa maanta idda afuray tababar lagu baranayo wada shaqaynta ugu wanaagsan ee dhex mari karta dowladda iyo shacabka qaybihiisa kala duwan taasi oo lagu qabtay magaalada tan muqdisho ibraahim aadan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo eegaya tababarkan oo lagu baranayo sida dowladda iyo shacabka degmooyinka gobolka banaadir ay u wada shaqayn karaan ayaa waxaa loo qabtay bulshada ku nool ilaa afar degmo oo ka mid a toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir dadkan tababarka loo qabtay ayaa isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinka hodan holwadaag waaberi iyo degmada dayniile guddoomiye ku-xigeenka degmada hodan cali cabdi cabdulaahi ayaa ugu horreyn ka warbixiyey muhiimadda tababarkan uu leeyahay maadaama hodan ay tahay halka tababarkan ka furmay waxaan rajaynaynaa barnaamijkan qiimaha iyo qaayaha badan ee soo egaasimeen ee qolada kah kah relief waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaas oo ah waxbarashada madaniga ama tarbiyal wadaniya sidoo noogu sheegay xiriiryaha ee barnaamijkaas oo ah waddankaada inaad barato waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo inaad laga qayb qaato wacyigelinta bulshada bulshada adinkaa laydin wacyigelinaa waxaa la rabaa inaad dadka sii wacyigelisaan maxamed axmed diiriye guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda gobolka banaadir ahna kusimaha duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan degmooyinka gobolka banaadir bulshada ku nool ay kaalintooda ka qaataan wacyigelinta bulshada iyo la shaqaynta dowladda barnaamijkaanu degmooyin badanuu maanta ka socdaa laakiin degmada hodana nasiib u yeelatay inaan kala soo qayb galno barnaamijkaanu sidii laydiin sheegaba waa barnaamij wacyigelina waa barnaamij bulshada gobolka banaadir degan loogu talagalay in wax lagu baro oo ay wax ku fahmaan xuquuqdooda midda ay dowladda ku leeyihiin iyo midda ayaga lagu leeyahay iyo midda doorasho ha noqoto oo gobolkan uu u baahan yahay xuquuqda gobolkan uu leeyahay intaba inay ku fahmaan loogu talagalay wax kasta oo bini aadanka muhiim u ahna in lagu baro loogu talagalay marka barnaamijkan wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka iyo hay-adda kaah waa iyaduna fulinayda barnaamijkan intaasa iska kaashanaya waxaana lagu tala- loogu talagalay bulshada gobolka banaadir degan dhammaantood lagama gaaro laakiin degmooyinku dadka ay soo xuleen in la gaarsiiyo kadibna ayagu bulshada kale ay u mashruucan wacyigelinta bulshada degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir si loo helo bulsho midaysan oo dowladooda garab taagan ibraahim aadan maxamed telefishanka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
odayaashiiyo waxgaradka gobolka galgowda ayaa lagu soo waramaya inay ku guulaysteen xiisad ka dhacday deegaanka balanballe ee gobolkaasi galgaduud cabdikariin axmed bulxan ayaa warka nooga soo diray gobolka galgaduud waxgaradka magaalooyinka balanbal iyo guraceel oo kaashanaya dadka samaha jecel ayaa heshiis hordhaca ka gaaray shir ooga socday magaalada balanbal dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday koob iyo tobankii bishii nofembar laba kun iyo shan iyo toban duleedka magaalada balanbal wadahadaladani oo ahaa kuwo lagu doonayay in xal looga gaaro dhacdadaasi oo u socday muddo laba cishaa xubnaha dhaqanka ee howshaasi u guntaday wixii ka dambeeyey dilkii jidgalka ahaa ee loo geystay mas-uuliyiin ka qaybgalay dhismaha maamulka degmada balanbal oo dib ugu laabanayay magaalada guraceel waxgaradka degmada balanbal oo lahaa fidinta gogasha looga xaajoonayay dhacdadaasi oo lahayd dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa ka garaabay wixii dhacay wakhtigaasi waxaana ay ka bixiyeen xaal iyo raaligelin nabadoon cabdirasaaq cabdulle cigaal gududow oo ka mid ah xubnaha balanbal ee fidiya gogasha wadahadalka ayaa soo dhoweeyey imaatinka ergada ka timid magaalada gurceel waxaana uu ka hadlay wixii dhacay xalka iyo xaajada ay ka keeneen
mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad walaalayow raalli ahaada waa mahadsantihiin ee sidaad usoo jecdiiseen sidaad u samirteen sidaad u dulqaadateen sidaad u tanasusheen mar labaad iyo mar saddexaad waa in mahad celinaynaa waxaan u galahayaa marka hawsha halkaan ee alaabtan halkan ku wareejinayno waxa weeye lacagta xaalka ah oo xaalka ah waa boqol iyo laba boqol iyo labaatan milyan wey boqol iyo siddeetan milyan waa xaalkii ninkiiba waa lixdan milyan saddexdii nin waa ninkiiba waa lixdan milyan afartii oday min toban milyan oo lacag ah yaan ka soo qaadnay iyadan oo xaalah oo meesha taalla waxaa kaloo jira gaarigii taasaan israacinaya gaarigii markii hore waxbaan xaalka lacag baan ugu soo darnay hawsha codsigiinni baan qaadanay gaarigii saddex kun oo dollar baan annaga beeshanadan aqbashay inaan bixino khasaare qaybtiisii halkan waxaa yaalo lacagtan ku jira kun dollar labaatan iyo saddex milyan baa ku jirta halkan oo kun dollarah labadii kun oo kalena insha allahu annagii cali baa ka wada xiriirina si dhaqsaahana u dhammayn doonaa halkaas waxaa kusoo gabagabay gaarigii iyo xaalkii baa kusoo gabagaboobay waxaa kaloo halkan yaalla lixdan milyan oo lacag ah oo ah kafantii duugtii ninkiiba labaatan milyan waxaa kaloo yaalla saddexdii qori oo soomaalida dhaqankeeda ahayd oo raggii lagu dilay walaalayaal ku soo dhowaada ku raalli ahaada ku buskooda waxa weeyaan intaasaan idinka codsanaynaa waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wa- nabadoon maxamed aadan rooble xood oo u hadlay odayaasha ka yimid dhinaca magaalada gurceel ayaa dhankiisa waxa uu ka warbixiyey xalka laga gaaray wixii dhacay nimid halkan labaatankii bisha labaad si fiican oo sharaf badan baa naloo soo dhoweeyey si fiican oo sharaf badan baa naloo martiqaaday hadda waxaa naloo ku wareejiyey dhimashadii dhacdadii ka dhacday meeshii la yidhaahdo balanbal nimankii ergadahaad oo ku leeday saddexdii nin oo dhimatay ninkiiba lixdan milyan oo daawo ah oo raalle ahaada ah ayaa nala ku wareejiyey annaguna waa la wareegnay waan dhaqan iyo xeer
maamulka galmudug ayaa lagu soo waramaya inay ka warbixiyeen dagaalo ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada xarardheer ee gobolka mudug kaasi u dhexeeyey dadka shacabka iyo maleeshaadka argagixisada al-shabaab cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan gaalkacyo kasoo diray wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dowlad goboleedka galmudug maxamuud aadan cismaan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaallo maalmihii u dambeeyey deegaano hoostaga degmada xardheer ee gobolka mudug ku dhex marayey maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo dadka deegaanka waxa uuna sheegay wasiirka in dagaaladaasi maleeshiyada al-shabaab loogu geystay dhibaatooyin isugu jira dil dhaawac iyo furasho hub iyo saanad sidoo kale waxaan rabay inaan idin siiyo warbixin ama war-saxaafadeed ku saabsan dagaalada ka socday shalay iyo darbaad caad iyo ceel cabdi taasoo isaga hor yimaadeen dadka deegaanka caad iyo ceel cabdi oo gacan ka helaya dowlad goboleedka galmudug iyo nabaddiidka al-shabaab ee ku sugan ereyadaas halkaasoo dagaal uu ku dhex maray dhibaatooyin badanna lagu gaarsiiyey dhimasho iyo dhaawacba leh iyo hub iyo seenad laga buurtay marka waxay leehay mahaddiisa deegaankiina waxaa gacanta ku haya dadkii deegaanka dhibaatooyinkuna sidaasay u dhaceen xagga dadka deegaanka iyo waxaa ka shahiiday hal ruux hal ruuxna waa dhaawac ilaa iyo haddana waxay u taagan yihiin sugidda ammaankooda deegaanada ay ku sugan yihiin inay ilaashadaan deegaankooda nabaddiisa iyo xoolahooda iyo sharafkooda intaba sidoo kale waxaan rabaa inaan idinla wadaago inaan halkan baaq uga fudiyo dhammaan dadka ku nool galmudug inay u istaagaan sugidda amniga deegaanada ay ku nool yihiin lana shaqeeyaan ciidamada si loo gaaro ujeeddada amni ee laga leeyahay in laga gaaro deegaanada galmudug waa mahadsantiin labiyo labaatan dhimasho ah iyo soddon dhaawac ah waxaana laga furtay hubiysaanad wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka masegawa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka galmudug ay qorshanayeen dhowaan deegaanada farakutiriska ay kooxdaasi kaga sugan yihiin deegaanada galmudug laga xorayn doono cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
magaalada cabudwaaq ee gobolka galguud ee bartamaha soomaaliya ayaa laga hirgeliyey leerarka cadceedda ku shaqeeya munaasabad lagu daafurayey barnaamijkaasi ayaa lagu qabtay isla degmada cabudwaq ee gobolka galgaduud waxaa mar kale warkaana noo soo diray cabdikariin axmed bulxan
xaflad loo sameeyey furitaanka mashruuca laydhka ku shaqeeya ilayska cadceedda ayaa lagu qabtay degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socday maamulka degmada caabudwaaq wasiir ku-xigeenka biyaha iyo korontada ee maamul goboleedka galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana mashruucani uu ahaa mid in muddo ah ka socday dalkeenna tirada baalayaasha soolarka oo konton xabo ah ayaa labadii xabo waxa ay isku jiraan afartan mitir iyadoo dhirirka wadooyinka caabudwaaqna ay tahay laba kilomitir gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar oo ka hadlay munaasabada lagu daafuraya leerarkan ayaa ugu horeen u mahad ceshay dowladda norway oo mashruucani dalkeena ka fulinaysa waxaana uu ka warbixiyey wadooyinka laga hirgelinaya leerarkan ku shaqeeya ilayska cadceedda ee caabudwaaq lagu bilaabay wadooyinka jiraan waa waddada stationka ka timaada ilaa iyo yuroba tagta laga bilaabo waddada dhusubreeb ka timaada ilaa iyo siiga dheere dayacan ilaa iyo santarka alxaramayn intaa ayay intaa waddo oo lixdaa waddooynu sheegnay ayay ka kooban yihiin waxaa iska kabsaday barnaamijkan dowlad goboleedka galmudug maamulka degmada waxaa maalgeliyey dalka norway ilaahay baa awalan mahadcelinta iskale ayagana waanu mahadcelinaynaa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo ururada haweenka ayaa si isku mid a u soo dhoweeyey nalalkan ku shaqeeya ilayska cadceedda ee laga hirgeliyey markii ugu horreysay caabudwaaq mashruucan dowladda keentay oo norweyd iyo hay-adaha fududaynaya maamulka maamul goboleedka galmudug maamulka degmada dhammaan waa u mahad celinaynaa shaqada fududayayaasha iyo howlaha dadka wada dhammaan waa u mahad celinaynaa ilaahay mahad waa ka gaadho ilaahay baa mahad iska leh hayadii noo keentay deganayd magaalada norway waan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa dowladda ay noo soo madhay ee federaalkaan u mahad celinayaa galmudugba mideeda laba kontan xabo oo soolar ah baa naloo keenay waana naloo geliyey ka badanna dee waa ka mudannahay waana ka sugaynaa dowladda
allahaweyn waxaan u mahad celinayaa dowladda norway oo noo soo dhiibtay mashaariicdan kontonka xabo oo nalalka ah nalalka soolarka ah dowladda galmudug iyo dowladda maxaa federaalka ah iyo maamulka degmada caabudwa intaba waa u mahad celinaynaa intaa ka badanna waa uga baahanaa insha allah waana ka sugaynaa wasiir ku-xigeenka biyaha iyo korontada ee maamul goboleedka galmudug oo isla munaasabadan ee isna hadal ka jeediyey ayaa ugu dambayntii waxa uu ugu baaqay bulshada caabudwaaq inay ilaashadaan saad ogtihiin maamul galmudug sidii loo magacaabay waa markii ugu horreysay ee laga hirgeliyey degmo ka mid a degmooyinkiisa kaasoo micnaha solar baalayaal ah oo tiradooda gaaraya konton xaba ah aan ka hirgelinayo maanta mashruucina maanta uu bilow noo yahay waxaan halkaan uga mahad celinayaa dowladda norway aan u baaqayaa dhammaan degmada caabudwaaq in ay ilaashtaan harjiilahan qaaliga ah ka saaciday ra-adda iyo maamulka dowladda iyo dowlad dhameed waa markii ugu horreysay ee jidadka halbowlaha oo ah magaalada cabuda lagu xiro layrarka cadceedda ku shaqeeya iyadoo mas-uuliyiinta howshani wadana ay sheegeen in ay yihiin tijaabo rajada ay qabaanna ay tahay in intaasi ay kasii bataan cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka caabud waaq
ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa lagu soo waramayaa inay qeyb ka qaadanayaan dib u dhiska ballaaran ee ku socda garoonka diyaaradaha magaaladaasi ee waasnuur warkani waxaa magaalada dhuusamareeb nooga soo diray waryaheena maxamed deeq cabdi maxamed
xilli ay weli soconayaan dib u dhis iyo dayactir lagu samaynayo garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ayna si iska wax u qabso ah u fulinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa maanta waxaa ku soo biiray kana qayb qaadanaya ardada wax ka barata iskuullada degmada dhuusamareeb waxaana ku dhiirigelinaya maamulayaasha iyo macalimiinta kuwaas oo hogaaminaya ardada haddaba ardada oo ku guda jiray howsha si iska wax u qabso ah kana soconaysay garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ayaa iyagoo la hadlay warbaahinta qaranka waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan howshan ay ka wadaan garoonka waxa ayna xuseen in ay xiisadahoodii u soo baajiyeen arrintan oo ah dan guud iyagoona ku baaqay in shacabka soomaaliyeed dhammaanba ay u istaagaan dib u dhiska dalka si horumar loo gaaro magacay waa nimco cabdulaahi sheekh cismaan ka socota iskoolka hoose dhexe sare ee ablaal primary secondary school gaar ahaan fasalka foonfoor saakay halkan waxaan xaysadeen inooga soo tagnay shaqo weyn oo ka socota iyo horumar aan u hambalyaynayno gobolkeenna gaar ahaan magaalada dhuusamareeb saakay runtii saddexda xiise u horraydo ma aanan qaadan waxaana ku sugannahay garoonka diyaaradaha ugaasnuur airoborti kaasoo dayactirkii ugu dambeeyey saakay maxay heeto aan ku dhammaystirayno ardooyinka oo dhan taasoo ah nadaafanta ma aan maxay heeto ku ekaynayno garoommada keliya ee waa tegaynaa meelaha kale oo maxay heeto horumarka iyo bilicda magaaladeenna noogu soo hagaajinaya dad wal maxay heeto dal walbana dalkiisa ayaa dhiso da iyo daayartiisaba magacay waa axmed cabdiqaadir xasan halka kan waa ardada joogta xaggan waa iskuulka ablaal ardaday dhigatay waxaan xaggan u nimid ololo nadaafadeed oo ka socda eerboorka degmada dhuusamareeb oo ay ka mid yihiin dhagaxa dhibaateynaya diyaaradaha kusoo degaya garoonka inaan ka qaadno xaggan waxaana keenay maamulahanaga caali macalin axmed xaggan waxaan u nimaan inaan ka qayb qaadano dhismahan ka soconaya eerboorka annaka ugu shaqeynayna si volunteer ama si bilaash ma sibi doona insha allahu tacala annaka haddaan ardada iskuulka abla waxaa nooga inaan ka qayb qaadano horumarka degmadeenna waxaan ugu baaqayaa anaa bulshada deegaanka inaan ka qayb qaatno sidoo kale horumarka dhinaca kale waxaa iyaguna ka warbixiyey howshan ka soconaysa garoonka diyaaradaha macalimiinta ardayda horkacaysay iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ka qayb qaadanaysa howshaasi aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaan iskaa wax u qabso aan halkan saakay aan ka qabanno oo qof walbaaba meesha uu taagan yahay uu shaqadiisii uga aadaneed uu ka qabto aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa bulshadu sida ay doonayaan inay horumarkooda iyo deegaankoodaba u dhisaan dadka kalena waxaan sidoo kale leenahay ku daysada kolley dal waxaa dhisa da'yartiisa ayaa dhisto
halka warkaasi aad kala socotaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka wararka naga soo gaaraya waddanka siiriya ayaa sheegaya in qaraxyo iyo mambaanooyin ka dhacay dalkaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan boqol iyo soddon qof warbaahinta dowladda siiriya ayaa sheegaysa in ugu yaraan afartan afar qarax oo ka dhacay meesha la yidhaahdo sayid saynab oo ku taalla duleedka koonfureed ee magaalada dimashik ay ku dhinteen dad gaaraya siddeetan iyo saddex qof goor sii horreysay ayaa ururka u dooda xaquuq insaanka ama xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay waddanka britain waxa uu sheegay in afartan toddoba qof oo u badan dad rayid ah ay ku dhinteen qarax lala beegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kooxaha daacish ayaa lagu eedeeyay inay geysteen weeraradaasi ee qaraxyada ee ka dhacay magaalooyinka dhowra ee ku yaalla waddankaasi siiriya dagaal ka dhex maray dowladda siiriya iyo ururka daacish ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geeriyoodeen konton askari oo ka tirsan ama maleeshiyaada ururka daacish ama isis guud ahaan wixii warar dibadda iyo dalka naga soo gaaray dhegaystayaal waa inaga intaa intaan warkaani warka xiga ku kulmi doona dhammaanteena isku duban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu